kulanka saddexaad ee galfadhiga afartan iyo koowaad ee baarlamaanka puntland uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka axmed cali xaashi ayaa waxaa lagu ansixiyey ajadayaasha looga hadli doono muddada uu socdo galfadhiga afartan iyo koowaad ee baarlamaanka puntland ajandayaasha ugu muhiimsan ee looga hadli doono galfadhiga inta uu socdo ayaa waxaa ka mid noqon doona dhegeysiga warbixinaha guddiyada baarlamaanka ammaanka iyo difaaca puntland mashruuca wadada isku xidhta garoowe iyo gaalkacayo qulqulka tahriibayaasha iibinta hantida maguurtada ah iyo ajandayaal kale oo muhiima falanqeyn dheer kadib mudanayaasha ayaa meelmariyey ajandayaasha galfadhiga waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay xogeeyaha guud ee baarlamaanka puntland cali axmed saalax isku raacay ajadihii sidii ugu qorka ah ama intu ka kooban lahaa maantana waxaan ugu balansanay horumarintii ajandaha annagu sidaa hadda laydinku dhagay baan ugu soo qaybinay idinkuna sidii aad inaad ugu raacdaan iyo inaad ku dartaan ka bedeshaan waa idin hortaada ku soo dhawaada ugu dambeynna waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi maanta oo ay bishu tahay shan iyo labaatankii juun laba kun iyo siddeed toban waxaa golaha wakiiladu ahaa fadhigii saddexaad ee golaha wakiilada fadhigaa saddexaad oo maanta ah waxay isku raaceen inay meel mariyaan labiiyo tobanka qodob sidii aan u soo diyaarinay bayna u qaateen inay tahay sida rasmigaah oo lagu kala hormariyey ouna ku socon doono waxaa noo bilaabmayaa markaa insha allah berito inaannu bilowno qaybtii hadhay oo ay ugu horreyso warbixinta guddiyada guddiyada joogtada maadaama muddo dheer hadda fasax la ahaa guddiga joogtada ayaa shaqada sii haya isaga ayaa intaa fasaxa la yahay mas-uuliyadda wixii xeerara iyo wixii dabagala shaqadeeda leh marka toban guddi weeyaan tobankaa guddi ayaa ku xigaya guddi walbi wixii uu ka soo ururiyey muddada fasaxa ahayd iyo xeerarkii ay sida ku-meelgaarka usii ansixiyeen sidaas ayay hawshii noogu dhammaatay idinkana dadweynaha waxaan rajaynaynaa inaad nagala socon doontaan marar badan saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xawo axmed maxamed radio daljir garowe